الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعن سوقر نفكو إلى باب الاستبراء إن يطرى ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم وحل غير الوطي منه سبي وهلك السيد بعد الوطي قبل زواجها بوضع الحمل لو من زنا وحيضة للحائل وسبر ذات أشهر بالشهر واندب لشهر العرس أن يستبري باب الرضاع بجملة تسع لطفل دون حولين خمس رضاعات هن مفترقات صيرة أمه وزوجها أبا أخاه عمه تثبت تحرما كماض في النكاح ونظر وخلوة بلا يباح لا تتعدى حرمة إلى وصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول أو النفقات مدان للزوجة فرض المسر إن مكنت والمد فرض المعسر بدل وانس متوسط اليد من حب قوت من حب قوت غالب في البلد والردم واللحم كعادة البلد ويخدم الرفيعة القدر أحد لها خمار وقميص ولباس بحسب عادة وفي الصيف مداس ومثله مع جبة فصل الشتاء واعتبر العادة جنسا, جنسا ثبت وحاله في لينها وقرر الفصل بالقاضي لها إن عسر, إن عسر عن قوتها أو كسوة أو منزل ثلاث أيام ليقصر مهري والفصل قبل وطئها بالمهر وفرض كفاية على ذي يسر لعصر أو فرع لفقر صحبا لا الفرع إن يبلغ ولا مكتسبا لدابة قدرا كفاها كالرقيق ولا يكلف سوى شيء يطيق inahaas insha allahu taala cashirkeenu caawa ku saabsanaan doonaa saddexda baab haddii aan la yidhaahdo waxaynu soo marayno uu caawa gabagabaynayaa masaa'ilkii istibraau raxim oo baabu lciddati ka soo bilowday haddii haweentii ay xiriir nin dhex mareen ayna nin kale xiriir dhex marayaan oo labaduba ay dhici karto asal ahaan inay ilmo ka dhashaan shareecadii san ilmaha iyo nasabku isugu darman oo abwaabulciddati walistibraa'i loo sameeyey in marka hore ay muddo qaadato lagu baarayo hooyadan minkeedu ilmo hore inuu ku jiro inta aan ninka labaad xiriir gogoleed iyo reernimo dhex marin si loo ogaado ilmahan yaa dhalay yuu ku abtirsanayaa yaa nasab iyo ir miiraad iyo dhaxal ka dhaxeeya yay maxramiya ka dhaxaysaa yaa nasab iyo axkaamtiisii oo dhan iyo wada dhalasho ay saamaynaysaa si arrimahaas loo xaqiijiyo oo wixii xaraamtii iyo xalaashii loo kala ogaado waa shariicadeennu waxay jidaysee labada xiriir oo xataa noqon kara labaduba xalaal inay yihiin inuu baaris iyo ka warqab iyo in la ogaado hooyadan ninkeeda ilmama ku jiray ay u dhaxaysaa waxaa dhici karta labaduba xalaal inaynan ahayn oo midkoodna xalaal iyo midna xaraam yahay baa dhici karta marka baabulciddati waynu soo marnay saddexaadii qayboodba hadday ciddadu ciddatulwafaati tahay iyo ciddatu talaaqi hadday tahay iyo ciddadii fasakh iyo khuluca hadday tahay waynu soo marnay qaabkay u kala cidirsanayaan haddii bilo lagu tirsanayo haddii uur iyo ilmo calool ku jira lagu tirsanayo haddii xayd iyo caado lagu tirsanayana waynu soo marnay intaba haddaba baabkaas hore wuxuu ahaa labadii isqabay ama nolosha ku kala baxay ama geeri ay kala kaxaysay ciddadeed bay ahayd baabkanina waa baab dhinac ka shabaha xikmaddii loo jidaynayey laakiin qaabka kala tag uu kaga duwan yahay baabkani waxaa loogu talagalay muslimiinta waxaa la amray jihaad jihaadkii haddii la jihaadana oo gaaladii jihaadkii iyo dagaalkii dhex maro waxaa yimaada baabu sabyi maxaabiis in la qabsadaa timaada maxaabiista la qabsanayaayo cumuuman waa laba qaybood qaybna waa haween iyo caruur qaybna waa ragga haweenkii iyo caruurtu laba khiyaar baa ku bannaan ama saddexaan idhaahdo manan in la iska sii daayo fidaaan in wax lagu bedasho iyo in la addoonsado raggana saddexdaa waxaa u dheer in la dili karo oo laba khaarijiyo haddii uu joogitaankiisu khatar yahay ama taariikhda dembiye aan la halmaami karin oo horay u soo galay sidaasuu dhan nabigu yihi alayh isalaatu wasalaam haddaba markii la yidhaahdo ha la addoonsado dumarkii waxay galaan waxa la yidhaahdaa milkulyamiin xiriirka gubasha rag iyo dumar dhex marana ilaahay waa ka yii waladiina hum lifuruujihim xaafiduuna ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum halkaa qur-aanku wuxuu sheegay ninku addoontiisa isagu uu leeyahay reer ahaan way ugu banaan tahay iyo inuu reeraysiiyo xiriir gogoleed waa ugu banaan tahay binikaaxin uguma banaana laakiin bimilki yamiinin bay ugu banaan tahay haddaba haweentii lasoo qabtay haddii maxaabiistii la qaybiyo oy bimilkil yamiin ugu banaanaato waxaa dhici karta horay haweentan lasoo qabtay inay reer lahayd ama la qabayba waxaa dhici karta haweentii haddaba milkigaaga sabyiga kusoo gashay waa xukunka xiriirkeenu waa milkul yamiin iyo lahaansho weeye waxa jirkeedu ninka uu banaan yahay waxaa lamid ah ninkii lahaabay u banaanayd hadduu rabay reer buu ka dhiganayay kadibna inuu iibiyuu go-aansaday waad iibsatay shalay nin baa lahaa maantana adigaa yeeshay shalay ninkii lahaa waa u banaanayd waxaa dhici karta ninkeed iyo caloosheeda labadan goorba in wax ku hareen waa in la iska baaraa ilmaha caloosha geli ku jiraaye kii dambe iyo ka hore in la kala baaro weeyaan masalada wey masalat listibra marka haddaba masalat listibra wa masalat limaa addoommada baa asal u ah saas darteed wuxuu ku uri in yatala haddii uu soo dariyo oo lasoo xiriirsado milku amatin addoon milkigeed iyo lahaanshaheed hadduu soo dariyo ku soo galo addoon baa milkigeed ninkii soo galay fayaxrumu calayhi waxaa xaraam ka ah alistimtaacu markaaba inuu ku istimtaacoo reeraysto falyastakdimuhu adeegsanayaayo wixii shaqo ee kaley u qabanaysaa oo waxalla waxaa u bannaan hayru lwad'i wixii aan tagni iyo gogol iyo galmo ahayn baa u bannaan min dii sabyintii lasoo qafaashay aw halaka sayidu ama sayidku halaagsamay arrintaasi dhici kartaa bacda alwad'i laba xaalo iyadra milkun waxaa soo gelaya saddex suura suuraa soo gelaysa suura waa middan uu sheegoo mindii sabyin dad la soo qabsaday taan sheegnay wey suurana waa mid labaadoo waad soo iibsatay addoon waanan sheegnay suurada saddexaada uu kuley u halaka sayidu bacda alwad'i ninkii lahaabaa geeriyooday dhaxal baana laga dhaxlay haddaba haweentii la qabay ama reer ahayd ee lasoo qabsadee la addoonsaday tii la qabay ama ninkeedii ninkii lahaaye uu reeraysanayey ee ama la iibsaday ama uu ka dhintay ee la dhaxlay cidda ay milki uu ku wareegay ee cusub ama maxaabiistani milkigaay u gashay ama soo iibsaday ama dhaxlay fayaxrumu calayhi listimtaacu inuu reeraystaa xaaraamka ah nabigana calayh salaatu wasalaam maalinkii awtaas maxaabiista lasoo qabtay awtaas waxay ahayd markii maka la furtay kadib waa qabaa'ilkii hawaasin waa kii lala dagaalamay oo maalinta ilaahay ku magacaabay qur-aankiisa wayowma xunaynin id acjabatkum katratukum aakhirkii dad iyo xoolo badan baa la qabtay markii la qaybiyey uu nabigu istaagay oo hadlay sala allahu alayh wasalam waa dad cusub oo la qabtay waa sabyi iyo maxaabiis waa la qaybsaday oo waa la addoonsaday milkil yamiin bay soo gashay laakiin hadday cusub tahay cirsi iyo xiriir horena way ahayd markaasuu nabigu alay slam wuxuu yidhi laa tuuطaw xaamilun xataa tadac haween uurna looma tegi karo ilaa ay dhasho walaa xaa'ilun xataa tustabra gabaran uur lahayn oo gol banaana ilaa la hubsado minkeeda looma tegi karo riwaayadka qaarkood buu wuxuu ku yidhi xataa yastabri'ahaa bixaydatin ilaa hal caado intay kaga dhacayso caadadaa lagu hubsanaya ma uur bay leedahay mise ma laha waayo hadday uur leedahay asalku caado kuma dhacdo haddaynan lahaynna way ku dhici waxaa lamida isla maalintaa oo la wariyey xadiidka rawaycifi ibni haabit radia allahu canhu ardaa kaana abu saciid baa mar warinaya rawaycifi ibni haabitna wuxuu leeyahy nabigaa dhawaaqay oo wuxuu yidhi laa yaxilu limri'in yu'minu billaahi walyawmi alaakhir qof aakhariya ilaahay rumaysan uma banaana an yaqaca calaa imra'atin min asabyi qof dumaroo dadkan lasoo qabsaday ah inuu u dhowaado ma banaana xataa yastabri'ahaa ilaa uu iska hubsaday minkeeda maxaa la kala hubsanayaa marka waxaa la kala hubsanayaa ilmo caloosheeda ku jiray oo awlaadulmushrikiin ah iyo ilmaha adigu waa dhashay awlaadulmuslimiin ah yaana isku dhex qasmin waxaa ka dhalanayana waxaa weeye haddii uu awlaadulmushrikiin yahay oy ninkii hore uuru lahayd iyadiina addoon noqotay ilmahan waa addoon iyadii ilmaha waa addoomma aada leedahay weeye addoonku haddaba dhaxalna ma laha hooyadaa iyo dadkaagana maxram uma aha haddii uu ilmaha noqdo ilmo adigu waa dhashayna dareerkiina maxram buu u yahay dhaxalkaagana waa leeyahay waana ilmo xor ah haddii wixii isku qasmaan maxaa dhacaya ilmihii waxaa dhici karta isagoo addoona inaad reerkii kusii dhexdaysiso dhexeshiiso waxaa kaloo dhici karta isagoo xor ah inaad berri kii hor u ka joogaa intaad tiraahdo sidii addoonkii loola dhaqmaa dhici karta maxaa keenay inaan wax la hubsan innaga suuradaa waxaa shabahaa asturaadeenna ilmaha xaaraanta ku caloolgala ee wacalkaa ee arooska loo tumayo ilmaha hooyadii mooyeen sharcan aabba kuma dhextirsado dhaxalna kuma laha dadkuu dhala ee kale cid kale u dhashay iyo waalidkiina maxram uma aha digdam inta laga siiyey baa dadkii nimaan dhaxal lahayn oo nasabkiisu gelin baa loogu dhexqariyey nabigu alay sala slaam arrinta saas oo kaleete isku dhexqarintaasa buu ka hadlay sida imaamu muslim fii saxiixihi min xadiidi abidardaa buu wariyey radia allahu canhu wa ardaahu abudardaaba wuxuu leeyahay nabigu sal l slam mara bimra'atin mujixin fii fustaatin islaan dhalma ah oo fool oo aada culus oo meel waab oo buuloo guri ah hortiisa taagan buu soo maray riwaayada abu daawuud iyo kayrkiibaa caddaysayoo xaakimo waxay annahu kaana fii hazaatin fara'a mra'atan min asabyi dagaal baa lagu jiro haweentan oo arkay dadkii lasoo qabsaday ee la qaybiyey bay ka mid ahayd markaasuu nabigu calayi salaam wuxuu yidhi haweentani maxay ahayd markaase waxay yidhaahdeen haadihi amatun lifulaanin addoon hebel leeyahay wey hal ahaadee waa dadkii hadda lasoo qabqabtay maxaabiista ah wey wuxuu yidhi nabigu ayulimu bihaa wax ma ka daydaa markaasaa waxaa la yidhi haa wuxuu nabigu laqad hamamtu an alcanahu lacnan yadkulu macahu fii qabri inaan lacnado lacnad qabriga la gashaan ku sigta un damcay buy ninka bugbugta iyo damdamta wiilka aan reerka ahayn u qariseen lacnatan tadkulu macahu fii qabri maartaan ciladu nabigu cadayn doon alayh salaam kayfa yastakdimuhu wahuwa laa yaxilu lah sidee buu addoonsanayaa oo ugu shaqaysanayaa isagoon u banaanayn oo inuu dhalay ay dhici karta kow am kayfa yuwarisuhu wahuwa laa yaxilu lah ama see u dhexashiinayaa isagoon u banaanayn hadduu addoon yahay wuu dhexashiinayaa ilmihiisii buu moodayaa inuu dhexashiiye ma banaana waxaa dhici karta isagoo xora inuu addoonsanayn oo u banaanayn halkaa nabigu hadda wuxuu tilmaamay ilmahan dhaxal buu leeyahay iyo malaha in lagu wareero sidaa loo kala garan waayo wax layska dayaay lacnan tadkulu macahu fii qabrihi marka malcuuniintu ma yara inta lacnadi ku dhacdo ma yara intaad ceeb baa ka cararaysaan leedihiin iyo gabar baa ceeb laga ilaalin iyadu banaanka wareegtay ama wax qalala samaysay lacnadii aanay qabriga idinla gelin dadka inay lacnadii qabriga la gashay arrin sahlan maaha haddaba in la hubsado oo istimtaaci uu xaraam yahay ciladaana waa laguu sheegay xikmadda ku jirta nahyiga sharciguna waa lagaa reebay ilaa ay ama ka xaysho isagaana faahfaahinta ka hadli doona ama hadday uur leedahay ay ka umusho walidaalika maalmaha nabigu markale aleh salatsalaam qof ilaahay aakhara rumaysani falaa yusqi maa'ahu zarca gayri yaanu biyihiisa ku shubin oo ku waraabin beer dad kala beerteen oo ilmo dad kala calooshoo ugu jiraan ama ilmo xaaraana biyo xalaal ayaanu ka dulgeynin in yara haddii uu cusboonaadoo soo dariye milku amatin adoon in la yeesho fayaxrumu calayhi cala almaaliki waxaa xaraam ka ah alistimtaacu inuu reeraystaa xaraam ka ah bal yastakhdimu waa adeegsanayaayo wixii kale u dirsanayaa waxalla waxaa u banaan kayrulwadi wixii aan galmi iyo u tagma ahayn ee ama is-agamar iyo istaataabasho ah baa u banaan min dii sabyin dadka lasoo qafaashay arrintaasi waa sabyigii aw halaka sayidu ama ninkii laha uu ka geeriyooday bacda alwaqyi isagoo reeraystay kadib uu ka geeriyoodo dhaxal bay ku wareegtay istibraheedu maxaa lagu hubsanayaa muxuu ku dhammaanayaa qabla zawaajiha inta aan la guursanin biwadci alxamli ilmahay caloosha ku jirta inay dhasho low min zinan walow min zina ilmo wacal iyo xaaraanaba ha noqdee hadday ilmaba calool ku wado inta aan la guursan waa inay dhashaan xataa ilmuhu hadduu wacal xaaraanaya ma moodaa soomaalida in lala hadlaya ma moodaa inaga soomaalida in la inoo jeeda ma moodaa gabadhi iyo wiilkii banaankaa la iska raaraadsan ama gabadhii waa uur ku soo bixi oo naayaa sida yeey baa la dhihi mid bay farta ku fiiqi inay beentee tahay baa dhici karta xaaje iyo tol baa la ysugu iman gabadhii naga aqalgeysta way xaajada intaan aada u soo bixin digdam digdam ha laga siiyo waxaa ka siiyaa badan waxaa iga siiyaa badnaa dad muslina oo soomaali ah oo aan gabadha guursaninba ilaa ay uureysato waan iska tijaabinayaa u kuleeyaha dhalay siihin kale waan iska tijaabinayaa waa la saaxiibi labada reerna way iskoog yihiin gabadhu maalinkay uur qaado baa xafladii iyo guurkii iyo areerkii la dhigi walashii saa ku dhasha ee soomaaliyeed arday baa wada noqday wiilkana waa curadkii reerka waxaa carabiga ay ku yidhahaan waladulxubbi weeye reerkii isagaa u weyn reerkii buu kamid yahay waa nin reerkan laga saaray ahayd markaas waxaad arkaysaa markii cashirka abwaabta la marayo ninkii koowaad fadhiyey oo isbedelay baad arkaysaa afrikaankana waxaa la yidhi miisaalka culimada markii lahadu akrinayo caddoon in lagu miisaaliyaa ugu daran marka la marka cashirada soo maray adoon marka lagu miitaaliyo ninka afrikaanka isaga loola jeedo u qaada markaasuu shuf alcarab ma yafhamuuna misaal hayr alcabd tusaalahaan adoona carab ma yaqaanaan firi ulee marka ereygaasu ka dhimanayaa ninkana ilan jiir lahay jihrinka kama qoslaa la yidhi de meeshiina waa laysxog ogyahay xogma qarsoona dad yaqaana ag fadhiya waladu zinana waa laga hadlayaa kaasay qaar isaga ku xumaynayana su-aashiisii lafteeday weydiin markaasuu macallinka tu-aashaat u dhihi lahaa dadkaasaa muslina war wacalka xaaraanka dadkaa laga dhex bixiyo ninkiisa inuu bedelmo maa reerka dhan curadka u ahaa soomaalina waan ku arkay oo arday baan la noqday wiilashii ku dhashay saaxilkan koostiga ana qabaailka qaarkood bay ka jirtaa meelahan mambaasa iyo lamarindi iyo eryada iyagana arday baan wada noqonay ku ku dhashay soo imtixaan iyo balaayuun maaha kan hadda inaga kan waaba la qarqarinayaae kuwaan la qarinaynoo curfi iyo caadi iyo dhaqanka dad musida kamida baa isna dhibaato ah marka laakiin qabla zawaajihaa inta aan la guursanin yo biwadci اxamli bay ku dejisaa biwadci xaamili tuurka inay dhasho weeye low min zinan ha noqotee iyo waxaydatin hal caadaha lilxaa'ili tii goob banaanaydee ilmo caloosheeda uusan ku jirin hadday min dawaati lxaydi tahay kuwa xaydka ku cidda tirsan jiray hal caaday sugi istabri xataa yastabriha bixaydantidi wey wastabri waxaad hubsataa min baarataa daata ashurin tii bilo ku cidda tirsan jirtayna bishahrin bil iyadana kufaa ku baan wandub waxaad sunno uga dhigtaa lishaalilcirsi ninka xaaskiisii soo iibsaday an yastabriya inuu iska hubsado sunno weeye waajib maha iyada nin baa addoon buu qabay addoontiibuu xoolo helay iyadii buu iibsaday shalay xaasnimay u hayd reer haddana milkilyamiin bay isu bedeshay xaaraan ma ahanoo labadaba waa kuwiisii laakiin waa sunno maxaa sunno ka dhigay litamyiizi bayna maai ariqi wa maai alxuriyati dhe biyo asalkooda ilmihii ku dhashaay addoon noqon lahaa kadib milkiga aabbaha intuu gala ku xoroobi lahaa iyo biyo markay guntamayeenba xorriya ku guntamayey oo aabbuhu ilmihiisa ma milkihi kala ahayd baa fiican in la kala saaraa lagu leeyahay kuwii isku ninka ahaa ee labadaba xalaashaabaa la kala ilaalin rabaa kuwii labada kale aha ka horeeyada ama qaarkood uusan xalaasha ahayn intaasoo dhan waxaa been yiri qoladii istibrahaba diiday habeen dhaxdaas waxaan idiin tilmaamay waxa la yidhaha alsariqa alislaamiya ma maqasheen asariqatu lislaamiya tugada islaamiga azina alislaami ma maqasheen isaga weli sheekada maqasheen zina alislaami asariqa alislaamiya waxaa weeye niman yurubtaasay joogaan waxyaabaha ay sharciyada yidhaahdaan ma haystaan oo tuugay ku joogaan saa darteed systemka wadanka meel laba kama geli karaan ma shaqayn karo markaa shaqo tagta id ken baa lagu leeyahy haddaad meelaha cayraha laga qaato tagta id ken baa lagu leeyahy boolis markay arkaan laba jeere ordoon ay ka baxaan maxaa ugu badan nolosha markay ciriiri noqoto subamarketyadaa la xalaa subamarketkaa la galaa hoostaa waxa la gashadaa dukaan baa la galaa waa muxtarifiin tuugaho adoo taagan baa lagu jeebsiibi marka kuwa muslimiina ku jira marka kuwa muslimiinta say saa wax isaga xadayeen baa waxaa u timid fatwa haye nimankan waa xarbiyiino xoolahooda waad xadi kartaan baa la yihi halkiisii buu kasii watay laakiin shaatigu u bedelay qaar baa la sheekaysanee wuxuu ku leeyahy ni sidaa yar babaasha isaga wadnaaye waagi horena dambigaan dareemi jirnay haddana طacaaman طayiban iyo طucma طayiba inay tahay baan dareemayna oo gaalada ama rabnaan ugu kala gaabinaba islaamkan ugu gargaarayna ama tuugada islaam ku gargaari weyn taas kutub baa laga qoray rag baana fatwooday kutubtii laga qorayna waa matbuuc azina alislaami baa soo baxay waxaa layihi naagihii gaalada haddii la qabsado oo baabu riqi la geeyo addoomo weeye milkilyamiin bay kugu banaan tahay nimankii rag kamidihi suuqu wareegayaa meel lowqa xaafadaa guri laga karaysan haween baa lasoo kaxaysan albaabka markii la xiro waxaa laleeyahay waa addoontayadiiyo milkulyamiin bay ku jirtaan ayib awey xaydadii istibrahaydan way uma baahna istibrihu waajib ma aha iridda markay ka baxdana way baxsatay wey alcabd alaabiq wey orta bahashaad samayn jirteen unbaad uga qiyaasateen kuwa nimankii waxaadi jireen baashan baa ka daysaan kuwo kamid aan jarmalka meel ku arkay aad bay ula yaala badan kow raggaasi xataa ma tukadaan sada xataa ma tukadaan laakiin wuxuu ku leeyahy fatwaan haysanaayo way idiin banaan tahay baa niyooda inay sabyi iyo bilkulyamin yihiin u niyooda de wixii meel ka dhacay dunida meeshaad joogtan inuu ka dhaco waa wax iska abiiciya wey marka laga yaabo haqariibsamina berri haddaad labadaas oo kaleba aragtaan ood magaalada luqluuqeeda ku maqashaan de dadba horay u sameeyeen waxaa dunida ka jira inuu cudurku barankuusu u gaara waa dhici kartaa calaa kul xaal istibrahaasi mar kastaba waa loo baahan yahay ay haweentii xiriir nin iyo gacantii ka wareegto mid kalena ku wareegta asalkuna waxaa u a baabu limaai laakiin waxaa jira baabu axraari haween xoran addooma ahayn oo baabulistibraa'i ah baa jira masalada la yidhahdo way alwaطu bishubhatin isboodsiis nin baa haweenaan xaaskiisii hayn ku qaldamay xiriir baa dhex maray inuu ku qaldamo siyaabo badan baa keeni kara inuu ku qaldamo siyaab badan bay u dhici kartaa idinkana ariibsataan baa laga yaabaa oo ninku haweenaan xaaskiisii ahayd isagu see u mooday haddii suwarkeeda aad fuqahada tafaasiisheeda akridaan wax badan baad madaxa gelgelaysaan oo dhahaysaan wallaahi waa dhici kartaa wa ficlan soomaalida taariikhdeeda dib haddaad u akridaanna ma dheera mararka ay dhacday iyo dadkii ay ku dhacday iyo ilmihii shubhada ku dhashay ee la yaqaano qaar soomaalida caan ahaa oo madax ahaa adiyada la yidhaha intiina badan aad garanaysaa waxaa jira awlaadu shubha sidaa ku dhashay nin ku qaldamay sabadii ku dhashay kamid aha baa jira marka wax iska abiiciya wey laakiin taas aanad usiisgelgel awaqu bishubhatina ninku haween hadduu ku qaldamo aan xaaskiisii ahayn iyadana ay u aamustaaba way naxday wayba naxdayba amaba ay timaado haweentii inay gogolna dhaafto ninkiina uu ka samri waayo oo waxaan ka baqayaa naftayda inay ka hadi weyso laa tarudu yadda laamisi ninkii lahaa tafsiirada qaarkood oo kala shabahdana istibre inuu iska sameeyaa laga rabaa isagana baab ridaaci baabkana wuxuu u baabsan yahay nuugmadii iyo axkaamta ka dhalata baabu ridaaci waa qur-aankaa sheegayo hooyadii ilmaha dhashay ee nuujisay ma aha waxa laga hadlayo waa hooyo aan dhalin oo nuujisay isagana hooyo nuugmay u tahay qur-aankuna labadaa hooyuu sheegay hooyadii dhashay iyo hooyada nuujisay ummahaatukum ulaatii ardacnakum hoyooyinkiida nuujiye waa la sheegay in ummahaatuhum ila laa-ii waladnahum iyadana waa la sheegay laakiin hadda hooyo saddexaad baa soo baxday alum alxaamila baa soo baxday calooshan la kiraysanayo dad biyihii inta lasoo qaado oo qof saddexaad lacag la siiyey ilmahan aan kugu beerana laleeyahay dunida way ka dhacdaa ee biyo ayna lahayn ilmo meel inta lagu riday guntamay iyada inta operation lagu sameeya lagu samaynayo ama biyihiiba lagu shubayo oo gudaheeda ku guntamayay uuraysanayso oo ilmihii ku weynaanayo oo berri intay foolata ay dhalayso way dhacday kaysas dhowr iyo toban sano maxkamad la isku haystaa jira yurubtay tii baa la isku qabsaday ilmaha hooyadii wa-ayo ba tii biyaha ay ahayd biyaha lahayd baa mise waa tii caloosha ku waday in ummahaatuhum ila laa-i waladnahum aayadda waxay tilmaamaysaa tan dhashay wey waxaa kaloo tilmaamaysa tan caloosha ku wadi hooye inay tahay xamalathu ummuhu wahanan calaa wahnin xamalathu ummuhu kurhan wa wadacathu kurhan laakiin tii biyaha la yidhi hooyo tahayna aayado kalea tilmaamaya waaba horaba wuxuba isku mid bay ahaan jirin markaasa hadda aayadaha tilmaamaya taa kale waxaa ka mid a insaanka bidaatin laga abuuray min maain daafiqin yakruju min bayni sulbi wataraa'ib tan wax biyaheeda oo meeshu ku jira lama arko tii biyaha iska min nudfatin amshaajin nabtadihi baan kaa abuurnay midaasaa laga abuuray si kastaba ha noqotee masalada waxay ka mid noqotay hooyada dhash hooyadii waatee ma tii biyaha lahayd baa mise wata caloosheeda la kiraystay waxyaabaha shareecada u xaaraantinimaysana oo culimada xaaraantooda u fatwo taxriimkeeda masalada u fatwadeenna tanaa kamida ishkaalkeeda nin yidhahda tanaa hooya mia tanaa hooya marka hooyo saddexaad baana usoo korodhay oo hooyaha hooyo caloosheeda la kiraystay iyaduna dhashay iyo mid biyaheedii ilmaha laga abuuray oo hooyo saddexaad baa dib kusoo korodhay laakiin hooyada halkan laga hadlayo waa tii nuujisay ee dhalin mana dhalin mana foolan laakiin ilmihoo banaanka joogay nuujisay sabab kastaba ha keento min ibnati tisci liطiflin duuna xawlayni khamsu rabacaatin huna mutafariqaatin intaasoo qayd markii la helayso yaraa taha uma ka dhigaysaa horta hooyada wax nuujinaysa min ibnati tisci sagaal jir gabarh gaartay ama garoob ha ahaato ama gabar ha ahaato ama nin ha yeelata ama yaana yeelan hooyada wax nuujinaysaay waa inay ugu yaraan sagaal jirtaa haweentuna idaa balagad tiscan fahiya imra'atun haween bay noqon kartaa inay haween noqon kartana aaaar badanna waa lagu hayaa waaqica camalkeedana waa muuqdaa mujtamacaadka bii'adoodi iyo jiinadoodu way kala duwan yihiin say u kala horkoraan way u kala horwaayeelaan shucuubta mujtamaca muslimaa muslimiinta ah haddii aad eeshii qaybo kamida aada aado goortay sagaal jir gaaraan dhowr iyo toban jir afar iyo toban jir shan iyo toban jirka soomaaliya gawdhamaan haddii aad caalamkan mutaxadirkee kala tagtana gabdhaha sagaal gaaray sagaal ilaa toban da-daa hadday gaaraan boqol kiiba sideetan caadadu way ku dhacdaa gabar caada ku dhacdayna way qaan gaartay reer bay noqon kartaa wey almaratu idaa balaga tiscan caishana waxaa laga wariyaa fa hiya imraatun sagaal hadday gaarta naag wey marka min ibnati tisci hadday sagaal ka yartay wax ma nuujin kartaa maya xog kama jiro gaba gabadhii sagaal jirka ahayd liiflin ilma ay nuujiso duuna xawlayn ee laba sano ka yar ilmuhuna laba sano ma gaadhin ilmuhu laba sano hadduu dhammaysto xilligii nuugmada waa dhaafay ruux weyn oo raashin iyo cunto cunoo isdabaro wey khamsu radacaatin shan nuujeerna ay nuujiso hunna shantaasoo muftariqaatin kala tagsan oo kala googo-an sayarathaa intaasaa ka dhigaysa ummahu hooyadii bay ka dhigi oo xukumkii hooyuu qaadan taxriimkii iyo maxramiyadii ilmuhu inuu laba sano ka yar yahay waa daahirka nusuusta qur-aanka wuxuu ilahi subxana watacaala ku sheegay waxamluhu wa fisaaluhu halaaثuuna shahra soddon bilood wey soddonkii bilood waxaa la gooyey afar iyo labaatan biloodo wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawlayni kaamilayni laba sanoo dhammaystiran baa ilmo la nuujiyaa wixii laba sano ka badanna xadiidka umu salama ee tirmidi ibn xibaan iyo keyrkood wariyeen nabigu ala sal k laa yaxrumu min aridaaci ilaa maa fataqa alamcaaa wa kaana qabla alfitaami waxa laalay wixii caano la nuugay ilmihii ilme iyo maxram kama dhigaan haddaynan ahayn wax xiidmaha iyo jirka korinaya inta aanu nuugmada ka gu-inna ah maahane walidaalika ummahaatu lmu'miniin caaisha qisadii saalim mawlaa xudayfata ay dhihi jireen qisa khaasa ah weeye oo caaisha ku khilaafi jireen radia allahu canha wa ardaaha saas darteed taasaa loo daliishanayaa duuna xawlayni laba inuu kariya yahay waa madhabu jamaahiiri ahli lcilmi raxmat ullaahi calayhi nusuus badan oo saa kusoo aroorta oo tilmaamaysana waa jira khamsu radacaatin shan jeer inuu nuugo muftariqaatin ahna waa xadiidka caaishe muslim warinayay kaana fii maa unzila cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna qur-aanka waxaa marka hore kamid ahaa aayadaha toban jeer ilmuhu haddii uu nuugo wuu xaaraantinimabayaa uma unzila waa la nasakhay oo waxaa la soo dejiyey khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna shan nuugmo oo la yaqaanoo shan inay yihiin la kala garanayo kala tirsan way xaaraantinimeeyaan markay xaaraantinimeeyaanna waxay tihi caaisho aayadda iyadoo la nasakhay oo nasakheedii dadka wada gaarin oo dadka qaarkii weli quraannimo u akriyayaan oo lafdigeedii la nasakhay maa nabigu geeriyo ala wakti dambay ahayd shantana halkaasaa laga keenay xadiidka caaishaee muslim warinayo sayarataa waxay ka dhigaysaa ummahubay ka dhig oo ummahaatukum latii arbacanakum bay ka dhigaysaa haddaba hooyadii haddii ay noqoto haddii la qaba haweentii oo ilmo nuujiso oo iyadu hooye noqoto ninkeedii muxuu noqon wa zawjahaa ninkeedana aban bay ka dhigaysaa aabe akhaahu aabbaha walaalkiina camahu cama aradiici ilmahan wax nuugay adeerkiibuu noqon wahaakada ciddii la nuugtay inay walaalo noqon qur-aankaa sheego wa akhawaatukum min aradaacati gabdhaha walaalihii nuugmada ku ah waa la sheegay adeerkana waa la sheegay aabbahana halkaasa laga gartay nabig ala sl fi saxiix albukhaari wakayrihi waxaa ku taalla muslimba caaisha radi allahu canha wa arbaahaabaa ninbaa albaabka kusoo garaacay wuxuu yihi iga fur waa aflax waxay tihi aflaxee weeye na waa adeerka ababulqucayskii islaamtii ku nuujisay odaygii qabay ee abulqucaysa walaalkii baana adeerkaan iga fur way diiday ilaa nabigu ala slam nabigaa yimid ninkii uu iska tegey maaka rasuulka ilaah saasaa maanta dhacday wuxuu yihi kafur idan lahu fainahu camuki waa adeerkaaye ufasax u ha soo gale markaasa rasuulka ilah inamaa arbacatni imra'atu walam yurdicni rajul aniga walaalkii aad nin ima nuujinina naag baa nuujisay markaasu wuxuu ku yihi saas mehe adeerka min aradaacati weeye u ogolow markay umu salama nabiga u timid ay tiri rasuulka ilaahayow gabadhayda zaynab ah guurso kaasuu wuxuu yihi ma kula quman tahay waxaa tiri lastu bimukliyatin laka bika kolaba keli iima timid bay tiri waa layla kaaleyahay wax khayr ila wanaagana gabadhaydaan ku jeclay markaasuu wuxuu yihi gabadhu waa rabiibadaydii hooyadeed baan qabaa gabadhaad hooyadeed reer u noqotayna waa rabaa'ibukum laati fii xujuurikum min nisaa'ikum laati dakaltum bihina wey xataa taa haddaynan ahayn xalaal ima noqoteen maxaa yeelay anigiyo aabbaheed abuusalama suway baana wada nuujisay buuri fahiya bnatu akhii min aradaacati walaalkay wada nuugday ilmaheedii weeyo adeer baan ah saas darteed xalaal ima aha laba wej bay xaraam iga noqotay marna waa rabiiba marna walaalkay nuugmaa dhalay oo adeer baanu ah xalaali maaha haddaba hadday hooyadii hadday xaaskii hooye noqotay walaalihiina walaalo noqdeen odayga walaalkiina adeer noqday odaygii aabba inuu yahay muran maa ku jira ereyga la isticmaala haddaba aabbahan iyo aabbihii kale mustalaxa fiqhigeenna aada ku arkaysaan laba magac bay kala leeyihiin ninkan waxaa la yidhahdaa addiru addiru marka waxoogay la iscaayayo carabtu intay aabbihii ninka ka yar leexiyaan bay kaa ku yar sheegi jireen wareetu abu sufyaan sameeyey maalinka ruumka heraqle isagoo la jooga waraaqdii nabigu u tagtay waa ku lahaa laqad amira amru bnu abi kabsha abikabsho waa xaliifa sacdiya odaygeedii bay qaarkood yihaahdaan marka ina abikabsho bule aabihii cabdilaahi u diidaye ree cabdilmualib iyo qolyihii masaakiinta ahaaye ilma nuujinta ku qaraaban jiray wiilkoodii waa weynaaday ucaytamayaago marna waa la yaabaya arrintiisa aad bay u cuslaatay bui inahu la yakaafuhu maliku bani lasar roomaanka boqorkoodii baaba ka baqayo gergeriinay wallahi ninka arrintiisa waa cuslaatay waana sii waxooga hadalka waa kusii qaloocinayaayo waa sii durayaa marka laba arrimood min baab munaasaba qisada hiriqle hal mas'ala muhima maadaama munaasabaad maalmahan ay aada u socdeen maalmahan qolyo idaacadaha ama sawir sii daayey ama jornaal baa sawir soo qoray baa maalmahan socotay ninku waxaan inuu qoro iyo xaaki soo guuriye inuu yahay laba kala xukumay nabiga ereyadii lagu caayay haddaan soo guurino oo saasaa lagu yihi saasaa lagu yihi adigu saabi ma tihin haddaad ciddii wax samaysay waa kan waxay sameeyeen dhahdana xikaayat lqowl iyo xikaayat suura farqi xukum sharciga ma laha marka waa xikaayat kufri laysat kufran sooma arag nabiga iska badaaye qur-aanku kuwuu ka soo guurinayo ilaahay inay caayeen oo caydoodii lasoo guurinayo walidaalika ahlucilmi waxay xikaayat kufri laysat kufran wa xikaayat bidcati laysat bidcatan wa xikaayat fisqi laysat fisqan inagu laakiin mid baan muctaadiinnahay iyadoo qowl ah haddii lasoo guuriyo muctaadiin baa nahoo waa naqaan oo haddii hadaad barato ma dareentid laakiin haddii suuro qofku soo guuriyo laa min baabi sabd bal min baabi xikaayati asalku waxaa weye xikaayat kufri laysat kufran sax qad takuunu qilata adabi inay noqoto waa dhici kartaa iyo su-u adab inay noqoto waa dhici kartaa laakiin masaa'ilkaasoo kale xajmigeedu waa kala laba ninka isagu ereyga yidhaahda iyo ninka soo guuriye isku mid maaha ninka soo guuriye min baabi aridaa walmuwaafaqati usoo guuriye fahuwa ka qaa'ili ninka yidhi buu la mid yahay laakiin ninka usoo guuriyey qaaluu ina allaha haalisu halaatatin saasay nimankii yidhaahdeen adigaa tiri ereyga lama dhihi karo uu xikaayeeyey oo dadka uu u sheegay asnaamtii baa la sheegay kuwa ilaahay caaye baa qur-aanku sheegay kuwa nabiga caaye baa la sheegay riwaayaatku kuwa nabiga caaye bay soo guuriyaan walidaalika ha la kala qaada marar badan bayna alqowli waalficli inuu qofku yidhaahdo imaa saraaxatan wa imaa muwaafaqatan iyo masalada masalatu xikaayati alkufri waalqowli wasabi washafi markay tahay xikaayada la soo guuriyo masalada ha la kala qaado oo masaa'il walba xukumkeeda iyo xajmigeeda ha la siiyo calaa kulli xaal waxayna gaarsiiyey halkaa laqad amira amru bna abi kabshata uu ku yar duwayey uu ku yar caayayey wa ficla arrinta nabiguna way cuslaatay calayhi salaatu wasalaam ridan culayskeedu garanayay qisadaasaa camnuhu min aradaacatina caddaysay tuhbitu waxayna sugtaa nuugmadu taxriiman bay sugtaa kamaadin sidii tegey fi nikaaxi nikaax sidii nikaaxa kusoo hormartayba waxay xaad sugtaa taxriim in la isguursan kara inay xaraam tahay iyo xurimat calaykum ummahaatukum wa banaatukum bay ka mid ahay oo ummahaatukum alatii ardacnakum wa akhawaatukum min aradaacati nabiguna xadiidkii saxeenka caaisha waa kii soo guurgaabiyey ina aridaacata tuxarimu maa yaxrumu min alwilaadati wixii dhalashaya dhalmo ku xaaraan noqda baa ku xaaraan noqda nuugmadana hooyadii ku dhashay in allaalay iyadiiyo inta la xiriirtae xaraamta ka ahayd baa hooyada ku nuujisayna iyadiiyo inta la xiriirta xaraamkaa tahay wa nadarun eegitaanka iyo wakhalwatun keli noqosho laysla keli noqdo baa bidaa nuugmada yubaaxu lagu baneeyaa oo maxram buuba noqdayo safarkana maxram baa u noqon karaa eegiddii maxaarimta xaddeediina waa la ogol yahay khalwadii sida maxaarimtana waa la ogol yahay oo mushkilad ma laha kadib laa tatacaddaa ma gudubto xurmatun taxriimkii iyo xaraam noqoshadii ilaa usuulin uma gudubto ilaa usuuli iflin ilmaha caruurta asalkiisiina uma fido walaa tasri umana hulaaqdo uma fido iyadana litaxriimi alfusuul furuucdiisii xaraamtinimadoodana furuucda fusuusha wuxuu u jeedaa xawaashida asalka kastaoo fusuusha la yidhaahdo maro badan ilmaha kaa farcama la yidhaahdo laakiin fusuul bimacna xawaashi buu jeedaa masaladan masaladii nasabka unbuu sii cadaynayaa hooyada adiga ku dhashay aabbaha xaaraan iyo ka tahay soo xaaskiisiiyo ma noqos maa marka adiga xaaraan kugu dhalayso awowgaana xaaraan bay ka noqon haa hooyadii adiga ku dhashay ee aabbaha uu kaa dhalay awowgaa xaaraan bay ka noqon awowga aabbo laakiin halkan wuxuu ku leeyahay farqigaa yar baa u dhaxeeya oo ah usuushaadii xaaraam kama aha dhammaantood waayo waxalaa-ilu abnaa'ikum xaasaska carruurtiina ahayd hooyadan ku nuujiseena xaaskii carruurtii awowgaa xaaskiisii ma aha awowga carruuru dhalay xaas umayna noqonin saas darteed aabbahaabaa guursan kara awowgaabaa guursan kara usuushaadii hawaantan way guursan karaan gabdhahaa kale ay dhashay ilmaha kula nuugay ahna aabbaha waa guursan karaa oo kanoo aabbaha ah iyo tanoo walaasha ah waad isu guurin kartaa tan walaashaa weeye isaga waxba kama gelin aday nuugma kula nuugtay soomana maqal nasabkaba waxaa banaan walaalkaa iyo walaashaa inaad isu guuriso fi nasabi way banaan tahay adiga aabbaha xaaskan u leeyahay hooyadaana nin kalaa guursaday gabar bay u dhashay xaasinkana aabbahana wiilku dhalay labadaba maxaa si galay kananaa hooya la wadaaga kaana aabbaad la wadaagtaa labadooda maxaa iska galay waxba labadoodii baa isguursaday ilmaha abtii adeer ba u tahay miya kee u tahay ilmaha abtii adeer baa u tahay waxay ka u socotaa maanta waad kurbaysan tahay walaasha iyo walaalkay baa isguursanayo hawshii aroos ku mashquulsanahay waa la ogolyahay waxaa kaloo la ogolyahay aabbahay baa walaashay guursanayo waan isu guurinayaa walaalkaagii min anasab ahaana uftaka min aradaaci waa guursan karaa walaalkaagii min anasab ahaa oo fusuushii ahna oo ummaka min aridaacati wuu guursan karaa waayo isaga mana ayna dhalin mana ayna nuujinin waxba kama gelin ala wax idinka dhexeeyaa marka taxriimkani adiga unbuu khaas kugu yahaye walaalahaa iyo adeeradaa iyo abtiyadaa iyo adeeradaa iyo abtiyadaadi kale nasabka iyo awowyadaa iyo shaqa kuma le adiga iyo waxaad dhasho wey laa tatacaddaa ma gudubto xurmatun xurmada ilaa usuuli iflin ilmaha la nuujiyey usuushiisuu ku awowyadii iyo aabbayooshii uma gudubto oo taxriimku ma saameeyo walaa tasri iyadana uma gudubto siraayadu wixii si tartiiba u gudbaa la yidhaahdaa sida nabar markuu kugu dhaco nabarka fido baa siraayat ljinaayati la yidhaahdaa marka wuxuu lehay litaxriimi lfusuuli xawaashida iyo dadka la siman ee kale la dhashay uma gudubto iyadana wainamaa waxay gaar ku tahay isaga furuucdiisa keliyay gaar ku tahay intaa kadib wuxuu gudbay baabu nafaqaati laakiin baabu ridaac inteenaan gudbo waxaan kusoo gabagabeeyeynaa masalatu ridaaci alkabiir masalada qof weyn intii caano la nuujiyo ma xaraam noqonaya haddii xadiidka umu salama aynu qaadano ishkaalkeedu weynyahay walidaalika xadiidku wuxuu leeyahay ilaa la la yaxarimu min alradaacati ilaa maa fataqa alamcaaa fi اsadyi wa kaana qabla alfiaani oo fi sadyi naaska laga nugay lasoo lisay maaha ninkii hadduu nin weyn oo ajnabi yahay oo gar leh horta islaanta markuu shan jeer nuuga habal laga murmee intaanay maxram u dhaqonin horta naaskeeda afka ma gelin karaa horta naaskeeda afka ma gelin karaa ma arki karaa ma taaban karaa masigii ajnabigu waa xaaraan baa la yihi masigii ajnabiyaadku waa xaaraan baa la yihi seef yeeli saa darteed qolada banaysa ha lasoo lisa yidhahdeen caanaha caanaha ha lasoo liso waxaa jirta haddaba qoladaasi qisadu waa qisada salim mawla xudayfa salim mawla xudayfa wuxuu ahaa xudayfahan yaa ii sheegi kara ya may ma idinka xudayfata bn yaman waafilaya cala aljaadati halkan aadi doontaan salim mawla xudayfa xudayfahani waa kee mawlى xudayfa mawla abi xudayfa maha xusbata bni rabiica may salim mawla xudayfa way riwaayaadka ugu saxiisan marka abu xudayfa waa ke ay ma magaciisii waa mise waa kunyadiisii waa masala khilaaf laakin xudayfata bni cutbata wey ninka xudayfata bn yaman ma aha ninkani reerka way soo korsadeen hadday soo korsadeen wiilkeedii ahaan bay gabadhu u korsatay carruurteedunbuu uga mid ahaan jiray waxba mayna ka qarsan jirin isagoo nin weynahoo gar leh buu ilmahani camal u ahaa aayaadkii hadlayskale xijaabaha yaba soo degay reerkii jiq bay wax isku noqdeen nabigay u timid hada rasuulka ilaahu ninkan wax ii qarsoonba oosan ogeynna ma jira mana kala maarano waana muhaajiriin soo qaxdayo gurigii iyo deegaankii waa ciriiri nebigu wuxuu yihi ardiciihi taxrumii calayh nuuji waa ka xaram noqon maxay ti rasulka nin weyn wey oo weliba gad leh markaasuu nabig wuxuu yihi nuuji waad ka xaram noqon haddaba ninkaa nin weyn oo gadh lu ahaayo soo kan la dhuujiyey maaha soo kan la dhuujiyey maaha qisadaa waxay u badan yihiin culimmadu inay khasaa'is tahay qolana waxay yidhaahdeen duruuftaasoo kale dadkay qabsato ha la mariyo oo madhabka ibnulqayim aada ugu doodaya ah masaladu aada ugu doodaya zaadka ugu doodaya ah laakiin in laga badbadiyo oo la yidhaahday isagaa lagu camalfaliyo masafar baad gabaday u socotaa ha bal caanan soo lisa wiil baan shan jari kabisiinaynaayo in la yidhaahday waa nooc guluwiya ka badbadis ah weeye waqad waqaca min bacdi alfudalaa'i fi hada alcasri alxadiid wallahu yakfir lanaa walahu saasati baabkan wuxuu ku saabsan yahay nafaqaadkii oo nafaqaat nafaqat الzawja iyo nafaqat اlaqaarib labadaasuu ku saabsan yahay baabu nafaqaatna min xaysu ljumla inay nafaqatu zawjaad uu soo hormariyey inuu ninka xaaskiisu ay nafaqo ku leedahay de waa daahirka kitaabka iyo sunnadii ijmaaca intaba weye rag badan oo culimmadu ibnulmundir iyo ay ka mid yihiin ibnu qudaami iyo waa ijmaaca muslimiinta soo guurinaya haweentu ninkeeda inay nafaqo ku leedahay shuruudeeda waynu mari doonaa walow kaanat muusiratan xataa hadday xoolo leedahay iyadu nafaqadeeda iyo biilkeeda way ku leedahay haddaba ujeeddada waxaan laleeyahay nafaqaa lagu leeyahay ninka nafaqadaa waxaa looga jeedaa haweentii cunto iyo cabitaani waa mid deegaankii iyo gurigii labiskii iyo arabixii intaasi waa nafaqada guud nafaqada kaaliyaha nafaqaduna gaabas badanaa waxay kaga hadlaan khaadimka iyo shaqaalaha intaasuu ka hadli doonaa mualifku raximah llahu tacaala masaa'ilka cilaajka iyo dawada way isku qabqabsadaan inaanay isku qabqabsanin masaa'ilka kareemka iyo saliidda iyo cadarka iyo baa baa uga dhow inay waajibaan oo kuwan wujuubkoodu qadira qadar ah waa loo badan yahay ta kale laakiin cagsigaa loo badan yahay marka masalada maqsuudka nafaqadu oo haweentu waxaynan ka maarminay u baahan tahay oo gurigii deegaanka iyo cuntadii iyo cabbitaankii iyo aradbixii ay isugu jiraan kuwaasaa laga doonayaa ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruufi liyunfiq duu sacatin min sacatih waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mimaa aataahu allah wixii ilaahay uu siiyey ha ka bixiyo qofkii wax haystana wax fiican haystana wax fiican ha bixiyo qofkii aan wax fiican haysanina wax yar haystana waxa uu yare uu haysto ha ka bixiyo haddaba culimmadeennu waxay isku khilaafeen nafaqada haweenta maxaa lagu qiimeynayaa see loo qiimeynayaa jamhuuru ahlilcilmi waxay ku tageen tuqadaru bikifaayatihaa wixii hadba ku filan dadkuna waa kala duwan yahay deegaanaduna waa kala duwan yihiin beled iyo baadiyana waa kala duwan yihiin nooca oo la bixinaya markaynu ka soo tagno qadarka la bixinaya waa qadarka kifaayada ah ee qofkii ku filaada ee deeqo weye ama radba ha noqdo ama guri ha noqdo ama cuntiya cabitaan ha noqdee qadarka kifaayada ah weeye waana sida saddexda madaahibta ee kale iyo shaaficiyada qaarkood ay qabaan wey arrimahaas waxay u daliishadeen dhowr arrimood marka koowaad waxay iyagu u fahmeen qur-aanka qowluhu tacaala bilmacruufi markii la yihi wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruufi waxay yidhahdeen macruufkani haddii la yidhahdaa macruuf haddi lagu qadaro de macruuf waxaa wax wanaagsan noqon kara qofka wixii deeqa ee ku filaada sida curfiga iyo caadadu ay tahay waxay dhaha nabigu alay salatu salaamna arintaa waa sii caddeeyey oo kifaayada inay tahay buu nabigu sheegay oo xaggee nabigu ku sheegay waxay dhaheen waxaa bukhaari iyo muslim min xadiidi caaisha ka wariyeen inay hinda binti cutbata nabiga u timid way ti rasuulkeeda ninka abuu sufyaan la yidhaahdo odaygeedii weeye rajulun shaxiixun waa nin gacan adag laa yuctiinii maa yakfiinii wa waladii anii ilmahayga waxna deeqan nama siiyo ee xoolihiisa isagoon ogeyn oo maqan wax ma ka qaadan karaa nabigu wuxuu ku yidhi khudii maa yakfiiki wa waladiki bilmacruufi wixii adiga ilmahaaga idinku filaada ee si fiican wanaagga curfi ahaan idinku filan ka qaata halkaa kifaayadu inay tahay baan xadiidka ka fahanay waxaa saddexaad bay yidhaahdeen qiyaasan calaa nafaqati alaqaarib aqaaribta waalidka iyo ilmaha marka la nafaqaynayo iyadana bilmacruufi buu sharcigu yidhi inta yadan iyo shaaficiyadi iyo qaybaha kalena khilaafsanna waxaanu isku wada raacsannahay kifaaya lagu qadarayaa fakadalika nafaqatu zawjaat iyadana kifaayaha lagu qadaro halkaasay mareen qolyaha shaaficiyada iyo alqaadi min alxanaabila waxay yidhaahdeen qadar go-an baa loo samayno ama iyagaa ku heshiin ama qaadibaa xukumi qadarka go-anna waxaa lagu kala bedeli dadka saddex dabaqaa laga dhigi dhaqaale ahaan qolahan tilayaal oo maalqabeena laba mud ama kiili iyo laba boqol oo garaan buu maalintii siin ta kaasoo kaleeto inta la cayriyo inuu kuwa gidaarka raamaha leh ee bustaha wasakda badan watee waashay ee gidaarada saxda inuu noqdo soo kuma fiicna kuwa gidaarada saxda in socdo ugu fiican yahay ama kaarbedka raashinka loogu shubo kuwaa yurub ku arkayo halkaa kaarbedka beriiska iyo baastada kuwi loogu gediyaa halkaasay ku cunaan qaab bay u xereeyaan si ay ku murmurxeen u dirdirmaan marka ya ya adkaayo in lagu raali noqdo loshaha loo soo kariyo ma banaana laakin waxaad ogaataa in badan oo dumarka kamida waxay u haysataaba inay saa isagala socota mooye jid kaloo u furan binuusa jirin hadday hadasho aabbaheed iyo adeerkeed ba dhinaca kaga qayli dadkii waa dhan baaba la yaabi dhaqankeednaa xumaa baa la wada yaabi inta isaga la cayrin lahaa ragga haddii la cayrinayo in badan ba waxaa iska dayn lahay laakiin isku halayn dhaqanka mujtamaca isku halaynayaan baa ku jirta walfasku fasak baa banaan iyadana qabla waihaa haweentii uso u tegin bilmahri bilicsaari bilmahri maherkii hadduu ka faqiiro waayo hadduu ninkii gabadhii meherkii u waayo laba xaala ma ka fasakan kartaa haa oo maya inta aanay isreeraysan ama aanay gobol ku arag hadday tidhaahdaa meherkeygii isii oo uu waayo way fasakhan kartaa haddiise ay isdhiibto oo reer la noqdo haddana dib baan u rogaan celin oo yeeli maayo uma furna haddaba alicsaaru bilmahri wasadaaqi waxaa lagu fasakhan karaa hadduu qabla dukuul yahay walfasku waa banaan bilmahri bisababi alicsaari bilmahri meherkii oo laga faqiiro oo la waayey ay u fasaqato qabla waihaa intaan la reeraysanin ee loo tegin kadib wuxuu gudbay intaana masalatu zawjaad iyo xaasaskiibuu kaga baxay qaraabadii weeye almadhabu qaraabada nafaqaadkooda waxaa waajiba usuusha iyo furuucda keliya walaalo iyo adeero iyo abtiye iyo eedooyin iyo habaryaro wax nafaqadooda kuma waajibaan qofka hada madhab walidaalika wuxuu ka hadlay keliya nafaqat اusuuli wاlfuruuci waxaad dhashay waxay sii dhaleen iyo ciddii ku dhashay iyo ciddii sii dhashay keliya buu ka hadlay wafrud waxaad qadartaa kifaayatan inta ku filan calaadii yusrin ninkii yasaari iyo xoolaxoolou saaxiiba liaslin asalkiisa u qadar aw farcin faraciisa u qadar lifaqrin liajli faqrin faqiirnimo saaxiibaa la saaxiibtay asalka iyo faraca loo farci faraci isagu nafaqa ma laha in yabluga duugaan gaabo waa muktasiban mid xoog loo shaqaysan karana isna waxba ma laha beydkaasuu usuushii iyo furuucdii kaga hadlay asalkaagu nafaqay kugu leeyihiin haa ikhtilaafu diini ma saamaynayaa almadhabu maya wahuwa daahiru qur'aani wain jaahadaaka calaa an tushrika bi maa laysa laka bihi cilmun falaa tuطichuma maxaa ku xiga wasaaxibuhumaa fi dunyaa macruufa in isna dheregsan waalidkiina gaajo u dhintay suxbo wanaagsani malama ma dhex marin saas darteed waalidku nafaqadiisuu kugu leeyahay bishari اfaqri sidaasuuna leeya bilmundir wuxuu leey soo guurinayaa muslim culimaduna ay ku ijmaaceen waalidiinta inay nafaqada yihiin haddaynan kasabna lahayn maalna ayna lahayn nabiganana calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina ayaba atyaba kasbikum ina atyaba maa akaltum min kasbikum wa ina awlaadakum min kasbikum waxaad cuntaan waxaa ugu xalaalsan waxaad shaqaysateen caruurtiinuna waxaa shaqaysateen bay kamid yihiin iyagii xoolahoodaba nina wuxuu ku yihi anta wamaaluka liabiika adiga xoolahaaba xoolahaagaba aabbahaabaa idin leh saa haddii la yihi ilmahaaga xoolihiisa nafaqaad ku leedahay waalidkaana xoolahaaga nafaqa iyo biilkiisuu ku leeyahay mabdaa guudna waa lagu ijmaacay qadarkeeduna waa kifaayadiisa amaa faracu iyana qur-aankaan sheegay qur-aanku mar wuxuu ku sheegay fain ardacna lakum hadday hooyooyin idiin nuujiyaan ilmihii yaraa faatuuhuna ujuurahuna hooyadii ujuuradeeda siiya ilmaha nuujinta caanihii buu cabbayaan waa nafaqadiisii adigaa u gadayo ujuuradiisii bixinayo laguyii bixi nafaqadiisiina waajib ugu tahay bay tilmaamaysaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam hinda bintu cutub waa kii ku yidhi khudii maa yakfiiki wawaladiki bilmacruuf xoolihiisa qaada adiga ilmahaaga waxa idinku filan haddaba iyo ilmaheediiba inay nafaqo waajiba ku leeyihiin baad halkaa ka garatay fuqahadeennina jumlo guud ahaan ilmahaan xoolo haysanin shuruudeedii haddii la helo inay nafaqadiisu waajib tahay khilaaf kama taagno ibnulmudri ibnu qudaamiyo ijmaac bay soo guuriyeen taa masalaasalka liaslin aw farxin buu jiri shardigu muxuu yahay labadooduba lifaqrin liajli faqrin saxiiba la saaxiibay waa faqiir waladkii ilmu hadduu xoolo leeyahay waxba kuguma laha waalidku hadduu xoolo leeyahayna nafaqo waajiba kuguma laha lalfarci faracu nafaqo ma laha in yabluqa hadduu qaan gaaro waa qof mukalafaho mukalafkana naftiisaa saaran haddii bacda albuluuq nafaqa u waajibi aan nidhaano ilaa sanadkee markuu gaaro xad lagu joojiyay yeelan mayso isagoo madaxa cadoo cirada nafaqada oo biil bay noqonada ka wata hordaran saas darteed baa hadduu qaan gaaro sidii sakara qof saliimulxawaasi oon curyaan ahayn uu yahay nafaqadiisu waajibkumaa walaa muktasiban in xamaalan karoo xoog leh xoogguna nooc min alhinaa kamida weeye lidaalika baabu sadaqadii zakadaan kusoo marnay nin hani ah walaa qawiyin muktasibin looma ogola sadaqaadka miskiinnimo in loo siiyo intaasina waa usuushii iyo furuucdii xawaashi cinda shaaficiyati mabalaacaba nafaqaad yaa kaloo nafaqo waajibtaa hantidaadi iyo xoolahaaga dad iyo duunye waxay dooni ha noqdaan dadkiiyo duunyadii xoolahaagan waa kuwa marka lidaabatin baa waxaa u waajibaa qadran qiyaas kafahaa ku filan ka raqiiqi sida addoonka oo kaleeto walaa yukallafa labadooda midna laguma kalifo laguma cusleeyo siwaa shayin wax waxaan ahayn yutiiqu awoodo wuxuu yidhi addoonkaagu waa xoolahaagii xoolahaaga duunyada ee majaahidiintaan iyo ancaamtana waa xoolahaagii labadaba nafaqa iyo biil bay kugu leeyihiin nabiga inay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi lilmamluuki طacaamuhu wa kiswatuhu bilmacruufi waxaan la leeyahay ee hantida iyo xoolaha aada leedahay cuntadooda camali ilaa maa yutiiq camalna laguma cusleeya waxaanu awoodin imaam muslim baa wariyay min xadiidi abi hurayra waxaa kaloo xadiid abi hurayra saxiixa bukhaari iyo muslim ka wariyeen in nabigu inu addoomaha markuu ka hadlaya yihi ikhwaanukum waa walaalihii khawalukum waa khaadimiintiini jacalahum اllahu taxta aydiikum ilaahay baa gacantiina hoosgeliyey faman jacala allahu akhaahu taxta yadayhi qofkii walaalkii ilaahay gacantiisa geliyaay falyuطcimhu mimaa yaأkul wuxuu cunayaa hasi ha ka siiyo walyulbisu mimaa yalbas wuxuu xiranayana ha u xiro walaa yukalifhu min alcamali maa yagribu shaqo uunan awoodinoo ka tan badanna yaanu u dirin fain kallafahu haddii u dirana maa yagribuhu falyucinhu calayhi ha u kaalmaya ama isagama cid kale u kaalmaysa ha u diro adduunyadiiyo xoolaha waxaa si kaloo gaara usii tilmaamay nabiga sala allahu alayh alih wasalam reer ansaaleed buu xaaid meel xawaaid beeraha yimid waa kii awr bu arkay xadiidka cabdillahi bni jacfar awrkiibaa ilini ka daadatay inta uu reebayna xagga nabiga usoo ruqaansaday nabigu inta uu aamuusiyey buu wuxuu yihi yaa iskale wiil reer ansaareeda loo keenay wuxuu yihi alaa tattaqi illaaha fii haadihi lbahiima xoolahan miyaadan ilaahay kaga baqaynin allatii mallakaka allaahu iyaaha ilaahay gacantaada geliyey fainahu shakaa ilaya wuxuu iga soo kaa dacwooday annaka tujiicuhu wa tud'ibuhu inaad dhibto gaajaysana shaqo badan iyo dhib badan inaad ku shaqayso gaajaysanuu kaga dacwooday waana xadiis saxiix nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam imaamu axmed iyo abu daawuud ay wariyeen xoolihii xaataa inay saa ugu waajibayso xoolaha maadaama lixaqika ay u xadisan yihiin inaad iska sii daysood banaanka saaiba ka dhigta ciddii qaadan ha qaadato iyo inaad nafaqaysaa lagaa rabaa walidaalika fi saxiixi waxaa ku sugan cudibat imra'atu fii hiratin xabasatha bisad iyo mukullaal ay xirtay baa loo cadaabay laa hiya acamatha cunto ma siin walaa tarakathaa ta'kulu min khashaashi اlardi waxaa dhukayaacayaa iska cuntee mala sii dayn xataa maatat ilaahay ka dhimatay naagtii waa loo cadaabay dembi inay gasho ay xaaraan samaysaa la gartay bahaa-intana xole waajibaysa nafaqadooda baa halkaa ka garatay albuxad bahaa-inta xoolaha kalaa ninkii doonaya intaa ka badan inuu faahfaahin ka soo ogaado kutubtay culimmada muslimiintu ka qoreen ha akriyo iyo nusuusta laga eriye qoray keliya masalada xoolaha ma la garaaci karaa baa fii dabi dawaabi baa kitaab laga qoray matbuuco oo taalla maktabada markaas ku dayay naca wallahu alam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilayk